wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay shirka hirgelinta siyaasadeed dib u habeynta iyo wacyigelinta iskaashatooyinka beeraleyda soomaaliyeed shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraleyda soomaaliyeed wasiire ka kala socday wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha caalamiga ah ee taageera beeraha ugu horeyn agaasimaha waaxda horumarinta ganacsiga beeraha iyo iskaashatooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya marwasoodo mire cusmaan ayaa ka barbixisay ujeedka shirkan wasaarad ahaan sektor muhiim ah ee horumarinta iskaashatooyinka iyo bribate sectorka haddii la fiiriyo dhinaca n t b-ga iyo qorshayaasha si guud dowladda uga yaalo bribate sectorkana mar labaad waxaa laga maarmaana in runtii dhammaan hay-adaha iyo dowladduba ay iska kaashadaan ay gacan iska siiyaan in ay fusho siyaasaddaasi marka qaybaha kala duwan ee bulshadana qayb ayay ka ahaayeen oo maxay ahayday hay-adihii beeraha ka shaqaynayay sida faw iyo w f p iyo mashaariicda wasaaradda ay hogaamiso kullii halkan way ku wada dhammaayeen waxaan rajaynayaa insha allah in ay ka soo baxaan natiijooyin muhiim ah iyo siyaasadda la isla gartay ee dhammaan dowlad goboleedyada iyo bribatka ay isla fahmeenna insha allah si habsami leh loo fuliyo wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka maamulka galmudug axmed nuur xaaji cusmaan ayaa dhankiisa bogaadiyey shirkan aad baan ugu mahad celinaa beeraleyda xilliga adkaa kusoo dhabar adeegay maantana meesha la maraayo runtii soo gaarsiiyey wax soo saarka dalka beeruhu waxay ka yihiin toddobaatan boqolkiiba wax soo saarka dalka maxaa yeelay waxay ka yihiin shaqa abuurkii dalka ay toddobaatan boqolkiiba ka yihiin yacni halkii beer waxaa ka shaqeeya boqolaal qof taasna waxay tahay shaqa abuur ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud maxamed maxamuud oo furay shirka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la horumariyo wax soo saarka dalka beeruhu waa dhaqaalihii waa laf dhabarkii dhaqaalaha dhaqaalihii markastaanu horumarino qof qof isuma horumari karno waa inaan cooperatifes dadka amba xoolo ama beero amba kalluumaysi sectorka productionka oo dhan sida ay waxu wada qaban karaan waa inaan isugu leexinaa taasaan waxaan u baahana marka inaan qeexno marka sharciyadii lagu hagi lahaa sharciyadii lagu hagi lahaana marka waxaan la kaashanay walaalkayna muxuu ahay suldaan amiir muxuu ahay yani horey maaragtay wax badan ogala shaqey jira haddana wuxuu soo develob gareeyey uu soo qoray brograamka yani hortiina yaaloo ah shuruucdii iskaashatooyinka maaragta dalka lagu hogaaminay siday yihiin taariikhdooda waxay tahay marka qaybtaasna waa uga mahad celinaynaa annaguna maanta waxaan u joognaa muxuu ahay inaan muxuu ahay wasiiradii kulli noqoba ay dokumentiga hesho annaguna marka yani sidii sharciyadii aan ku wadi lahayn iyo sidaan ugu shaqay lahayn inaan isbarno taa oo noo ah maaragtay taladii noogu horeysay iyo hogaankii noogu horeeyey inaan maaragtay halkaa ka qaadano wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo beeraleyda soomaaliyeed